أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تفسير سورة هوd casharkan caawo wuxuu ka bilaabmayaa aayadda koowaad ee suuratu huud ka mid ah waxay ka mid tahay suwarka aliflaam raa ku bilowdo wa hiya min almi-iin waa suuro makiye ah oo qur-aankii qabla alhijra nebigu kusoo degay sala allahu calayhi wasalam marka laga reebo qowluhu tacaala wa aqimi asalaata tarafay nnahaari wa zulafan min alleyl aayaddaas marka laga reebo inta kale suuraddaani waa suura makiya oo qur-aankii qabla alhijra soo degay waaye marka alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam raa kitaabun daalika kaagaasi kitaabun kitaab weeyaan kitaabka oo uxkimat la sugay aayaatuhu aayaadkiisii la sugay huma markaa dabadeed fusilad la kala dhigdhigay oo la kala bixbixiyey hadba asbaa sababu nusuullada sida ay hadba kale yihiin la kala bixbixiyey milladun alla xaggiisana laga kala bixbixiyey allaha oo xakiimin xikmad badan khabiirin addoommadiisa guntooda hoose og anlaa tacbuduu bianlaa tacbuduu inaydnan caabudin ayaa lagu kala bixbixiyey ila allaha allah maana cid kale inaydnan caabudin inanii aniga lakum idinka waxaan idiin ahay minhu alla xaggiisa nadiirun ku idiin digayaan ahay ku digaayo iyo wa bashiirun ku bishaaraynayaan idiin ahay alla xaggiisa idinkaga ahay waan istaqfiruu rabbakum waan istaqfiruu dembi dhaaf dalba yaa lagu kala dhigdhigay rabbakum rabbigiin ka dembi dhaaf dalba huma markaa dabadeed tuubuu noqda ilayhi ilallaahi alla intii ka-a u noqda yumatickum alla idiin raaxeeye mataacan tamtiican raaxayn idiin raaxeeye raaxaynta oo xasanan wanaagsan ilaa ajalin waqti intii ka ah idiin raaxeeye waqtiga oo musaman la magacaabay oo ilaahay agtiisa laga magacaabay ilaa iyo dhimashada wayu'ti siiyee alle kulla dii fadlin ku kasta oo dheeraad u saaxiib ah fadlahu dheeraadkiisa siiyee alle wain tawallow haddii ay jeestaan oo ay towxiidkii ka jeestaan fa innii aniga akhaafu waxaan ka cabsanayaa calaykum idinka korkiinna cadaaba yowmin maalin cadaabkeed ayaan ka cabsanayaa maalinka oo kabiirin aada u weynin badan suuradda marka waxay la bilaabatay xuruufa xuruufta muqatacada ah alif laam raa iyo alif laam miim iyo xaalkoodu sida uu yahay waxay ku bilaabatay marka xuruufahaas kala go-go-an ee tusayso qur-aanka mucjisnimadiisa inta badanna suwarkaas marka uu alla ku bilaabo xuruuftaa markay ku bilaabato wixii ka dambeeya sida badan waxaa looga hadlaa kitaabka ayaa looga sheekeeyaa qur-aankan iyo ahmiyadda uu leeyahay qur-aankani marka alla wuxuu leeyahay alif laam raa kitaabun daalika kaagaasi kitaabun kitaab weeyaan kitaabka oo uxkimat la sugay aayaatuhu aayaadkiisa la sugay yacnii aayaadkiisii marka la sugay marka la leeyahay macnaha sharaa-icdiisii yaa la sugay inta marka aan la nasakhin ee sugan ibnu cabaas wuxuu yidhi ama aayaadkii waxaa la sugay kitaabka aayaadkiisaa la sugay bimacnaa la kitaab ka dambeeyey oo asaga nasakhay sidii kutubtii ka horreysay loo nasakhay ma jiro macnaha saas wayayb kitaabun dalika kaagaasi kitaabun kitaab waaye kitaabka oo uxkimad la sugay aayaatuhu aayaadkiisa la sugay uma markaa dabadeed fusilad la kala dhigdhigay maxaa lagu kala dhigdhigay bixasabi asbaabi nusuul hadba marxaladda markaas jirto inuu xal u keeno oo qur-aanka aayaadkiisii waa la sugay wuxuuna alla wau kala dhigdhigay wuxuuna ku kala dhigdhigay hadba baahida ay dadka qabaan oo iyo maraaxisha dadka ay soo marayaan aayado u munaasab ah oo waaqicooda iyo baahidooda ka jawaabaya hadba soo degayay mar walbo marka kala dhigdhigu macnihiisu sidaas waayo uma markaa dabadeed fusilat waa la kala dhigdhigay bixasabi asbaabi nusuuli baa lagu kala dhigdhigay sababu nusuulkiis aayaduhu waxa ay asbaabaha ay kusoo deg ay kusoo degayaan hadba sida ay tahay milladun ayaa laga kala dhigdhigay alla xaggiisa allaha oo xakiimin xikmad badan khabiirin addoommadiis aada u og milladun marka fusilad baa lagu camal siinaa waana min baabi tanaasuc oo uxkimat aayaatuhu uma fusilat laba caamil baa hormaraya uxkimat iyo fusilat kan dambe marka ee labaad ayaa ayaa lagu camal siinayaa yani macmuulka calaa yani sida basriyiintuba ay qabaan marka milladun fusilad ayaan ku tacalujinaynaa uma markaa dabadeed fusilad waa la kala dhigdhigay milladun alle xaggiisa ayaa laga kala dhigdhigay allihii yani xakiimin milladun xakiimin alle xikmad badan agtiisa xaggeeda ayaa laga kala dhigdhigay allaha oo khabiirin aada addoommadiisa u og waayo anlaa tacbuduu bianlaa tacbuduu ayaa lagu kala dhigdhigay maxaa lagu maxaa lagu kala dhigdhigay oo aada yacni daah looga qaaday oo si fiican loogu bayaaniyey anlaa tacbuduu bianlaa tacbuduu inaydnan caabudin ila allaha allah maaha marka anlaa tacbuduu xaraf jaran ayaa loo soo qadarayaa fusilad baa iyadana lagu tacallujina anlaa tacbuduu bianlaa tacbuduu baa lagu kala dhigdhigay ila allaha alla maan cid kale inaydnan caabudin macnaha labaad waxa uu leeyahay anlaa tacbuduu in laga dhigo mubtada oo markaa khabar lasoo qadaro oo la yidhaahdo wafiihi qur-aanka dhexdiisa waxaa ah anlaa tacbuduu ila allaha qur-aanka dhexdiisa ah oo inaydnan caabudin allah maahana cid kale inaydnan caabudin taas ayaa qur-aanka dhexdiisa ku sugan oo weliba ra-su diin oo aasaaskii diinta ah ayb labadaba marka yacni allaa tacbuduuda waa lagu macnayn karaa waa xagga icraab ahaanta wej kalena waa jiraa ayb anlaa tacbuduu bianlaa tacbuduu ayaa lagu kala dhigdhigay inaydnan caabudin ila allaha alla maahan cid kale inaydnan caabudin inanii aniga lakum idinka minhu alla xaggiisa nadiirun ku digayaan ahay wa bashiirun mid bishaaraynayaan ahay ayb ilaahay agtiisa ku digaya oo ciqaabkiisa ka digayaan ahay mid bishaaraynayo ciddii iyo adeecdana janno iyo markaa liibaan ku bishaaraynayo ayaan ahay intaasba marka yacnii oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidaa inuu dhahaa la faray wa an istakfiruu ayaa lagu kala dhigdhigay wa bian istakfiruu yacnii bianlaa tacbuduuday la socotaa wa an istakfiruu dembi dhaaf dalba ayaa lagu kala dhigdhigay qur-aanka dembi dhaaf inaad dalabtaan rabbakum rabbigiin inaad ka dembi dhaaf dalabtaan uma markaa dabadeed tuubuu noqda ilayhi ilallaahi alla xaggiisa u laabta marka maxay tahay istikfaar iyo towbo labadan la ysraacinayo imaamu dabari waxa uu yidhi macnaha wa an istakfiruu rabbakum dembiyadiinna inuu alla idinka asturo ilaahay weydiista oo markaa alla uunan idiin qabanin uma tuubuu ilayhina maxay noqonee wuxuu yidhi uma rjicuu ilaa rabbikum rabbigiin u laabta maxaa ugu laabanaysaan ilaahay wax loogu laabto waxa ugu weyn biikhlaasi alcibaadati lahu cibaadada inaad isaga u khaalis yeeshaanood u barax tirtaan duuna maa siwaahu wixii isaga ka soo haraysan yacnii la-aanteed min saa'iri maa tacbuduuna oo waxa aada caabudaysaan wixii ka soo haray min duunihi yacni alla wixii ka soo haray oo isaga sukadii ah bacda khalcikum marka aad ka siibantaan alandaada ilaahyaasha waxyaabaha aada rabbi la simaysaan ood la fildhigaysaan marka aad ka baxdaan bacdigeed wa baraa'atikum iyo markaad ka baraa'o qaadataan min cibaadatihaa asnaamta caabudideeda walidaalika ayaa qiila waxaa la yidhi wa an istakfiruu rabbakum huma tuubuu ilayhi walam yaqul lama dhihin wa tuubuu ilayhi lama dhihina huma tuubuu ilayhi ayaa la yidhi sababtu waa maxay macnuhu waxay tahay ilaahay waxaad ugu soo noqotaan cibaadadood u barax tirtaan wixii isaga ka soo haray maya taasna goormay dhacaysaa marka aad ka siibantaan oo aad ka aad ka dhexbaxdaan waxaad caabudaysaan ilaahay sukadii oo aada beri ka noqotaan waxaa cibaadaadkooda aada kaga beri noqotaan marka macnahaas ayuu alimaamu qabari uu ishaaray marka maxaa yeelay wuxuu yidhi lianna towbata towbada macnaha rujuuc towbada macnaheedu waa noqosho maxaa loo noqonaa ila alcamali bidaacati illaahi ilaahay daacadiisoo lagu camal falo walistikfaara istikfaartana istikfaarun min ashirki waa dembi dhaaf dalab oo shirki laga dembi dhaaf dalbado shirkigii aladii kaanuu calayhi muqiimiina ay ku taagnaayeen waalcamalu lilaahi camalka ilaahay loo sameeyana laa yakuunu camalan lahu ilaahay camal u noqon maayo ilaa bacda tarki shirki bihi marka shirkiga laga fogaado unbuu camal alla u noqona marka istikfaariya towbo marka la ysfaraya marka towbada waxaa laga soo noqonayo waa maxay shirkigaa laga soo noqonaa waxaana laga beri noqonayaa shirkiga kasoo noqoshadiisu waxay tahay in laga beri noqdo ilaahay qeyrkiis in cibaadada wax loogu daro wixii ilaahay lahaa oo isaga xaqa u ahaa cid kale in lala siiyo ayaa laga beri noqonaya marka waxaa la diidayaa in laysku dhex wado towxiid iyo shirki ma isku dhex wad maayaan waayo alla wuxuu leeyahay alaa lilaahi diin lkhaalis ilaahay diin barax tiran ayuu leeyahay wax isku qasqasan ma laha haddii wax isku qasan la yska yeelayana mushrikiintii carabtaa laga yeeli lahaa waayo xoolahoodii waxaan soo marnay suuratul ancaam xoolahoodii inay qeybna ilaahay siiyaan oo ilaahay xaggiisa u niyeystaan qeybna ay ilaahyo kale xaggooda u niyeystaan wajacaluu lilaahi mima dara'a min alxarhi walancaami nasiiban faqaaluu hada lilahi bizacmihim wahada lishurakaaina ma la rabo sidaas marka taasuu marka ilaahay subxaanahu watacaala uu naga waaninayo ayb wa an istafiruu waxaa lagu kala dhigdhigay dembi dhaa inaad yacni wabi-an istakfiruu inaad dembi dhaaf dalba dalabtaan rabbakum rabbigiin inaad ka dembi dhaaf dalabtaan uma markaa dabadeed tuubuu soo noqda inaad soo noqotaan ilayhi isaga xaggiisa aa u soo laabataan yumatickum alle idiin raaxeeyee markaas mataacan ay tamtiican waxbaa laga gooyay marka masderka min baab wallahu anbatakum min alardi nabaatan oo kale waa in baatan meeshii ayd baa nabaatan la yidhi yumatickum mataca ayuu ka baxay tamtiican waay masderkeeda marka yacni waxaa masderkii lagu keenay mataacan xarafaa la dhimay marka ayb iska isuu masder ayb yumatickum idiin raaxeeye alle mataacan tamtiican raaxayn raaxaynta oo xasanan hagaagsan oo wanaagsan ilaa ajalin waqti intii ka ah waqtiga oo musaman la magacaabay waqtigaa la magacaabay laba tafsiir baa lagu fasiray ilaa geerida ilaa qofka uu ka dhimanayo tafsiirka labaadna wuxuu yahay ilaa yowmi alqiyaama ilaa iyo qiyaamaha marka intaa ilaa aad ka dhimataan alla waa idiin raaxaynaya haddaad towxiidkii ku dadaashaan oo towbada iyo istikfaarta aada daa'imtaan laakiin mashaakilka ugu weyn baa wuxuu yahay hadeertaan in badan oo dadka ka mida waxaa laga towbad keenayaba ma fahamsana oo waxaa laga yaabaa marka towbad ou maqlo zinada iyo tuugnimada iyo dilka iyo dhaca iyo waxaas waa kusoo dhacayaan laakiin marnaba kusoo dhici mayso war adiga horta towxiidkaaga ma jiran yahay towxiidkaaga naqsi miyaa ku jiro ma dhaawacan yahay hadduu dhaawacan yahay marka waa inaad ilaahay usoo laabato wax ilaahay loogu soo laabto ou towxiid ka jecel yahay ma leh alle walidaalika waxyaabaha yacni ilaahay subxaanahu watacaala addoonkiisa waxa uu awal waajib uga dhigay waajibka ugu horeeya waxa laga dhigay waa towxiidka ayb shayga labaadee in laga soo laabto ay tahay waxa uu yahay bidcada wax aan diin ahayn oo laga diin dhiganayo shay aan diin ilaahay ka dhigin oo nebiyullaahi moxamed ounan ku cibaadaysanin qiimo ounan u yeelin oo ounan rabbi ugu dhowaanin inaad adigu diin ka ictiqaadiso in laga toobad keenay iyadana u baahan tahay waa bidcada macaasidana waa laga toobad keenaa waajib adiga lagugu lahaa oo dayacaysana waad ka toobad keenaysaa leanna imaa waajib in la dayaco ama macsi in lagu dhaco un waayo waajib la dayacana towxiidkaa ugu weyn macsi lagu dhacana shirkigaa ugu weyn labadaa marka inay ku kala caddahay laakiin bani qofka haddii la yidhaahdo adigu sidaad rabto yacni masaa-ishii caqiidada ahaa ama towxiidka ku saabsanaa haddii la yidhaahdo wax dhiba ma laha oo sidii aabbayaalka iyo awowayaalka iyo iskaga soco laakiin masaa-isha macaasida iyo ku tacalluqda keliya uun la garowsado oo aan la garowsanin naqsiga towxiidku waa faham darri oo diintii ilaahayba asalkeediiba aan la fahamsanayn weeyaan ayb marka haddii towxiidku ummaduhu marka ay fahmaan ilaahay wuxuu siinayaa raaxayn wanaagsan ayuu rabbi siinayaa subxaanahu watacaala wuxuu siinayaa marka adduunyadoodu marka ugu raaxaynayaa ilaa ay ka ilaa waqti la magacaabay oo dhimashadii ah meeshaa marka waxaa ku jira haddii towxiid khaalisa la waayo ummaddii marka nolosheedii saameyn xooggan buu ku yeelanaa wayu'ti ilaahay siiyee kulla dii fadlin ku kasta oo dheeraad u saaxiib ah fadli u saaxiib ah fadlahu dheeraadkiisa ilaahay wax ka siiye ayuu siinayaa macnaha marka kulladii fadlin qof kastoo fadli u saaxiiba macnaha waxay tahay wixii uu sameeyo oo cibaado ah oo uu ku tadawuco ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa uu ku siinayo ay maxtasaba bihi wuxuu ku ajartirsaday min maalihi maalkiisa ow amali ow camalin ama camal biyadihi gacantiisa uu ka qabtay ow rijlihi ama lugtiisa uu ku qabtay ow kalimatin ama kelmad ou yidhi ow maa tadawaca bihi wuxuu ku sunnaystay min amrihi oo shanigiisa ku saabsan kullihii dhammaan fadliba alla ka siinaa wain tawallow hadday jeestaan oo ay towxiidka aada ugu yeerayso ay ka jeestaan waxaad ugu yeerayso hadday ka jeestaan fa innii aniga akhaafu waxaan ka cabsanayaa calaykum idinka korkiina waxaan iduga cabsanayaa cadaaba yowmin maalin cadaabkeed maalinka oo kabiirin weynin badan ama cadaabka oo kabiirin weyn oo min baabi hada juxru dabbin kharibin baabkeedii laga dhiga markaas ayb ila allahi marjicukum wahuwa calaa kulli shayin qadiir ila allaahi alla intii kaahunbaa marjicukum rujuucukum noqodkiinu ou ahaaday wa huwa alle calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun qaadirun ku awoodo waayo alle ilallaahi alle intii kaabaa marjicukum rujuucukum noqodkiinu ou ahaaday wa huwa allana calaa kulli shayin shay kasto qadiirun qaadirun kan awoodo waayo alle ku awoodo waayo wax kasto marka ilaa intaad dhimanaysaan allah idiin raaxaynayo kolkaad dhimataan kabacdina de rabbi baad u laabanaysaan haddaad rabbi u laabataanna wixii wanaagood samayseen ilaahay waa idinka abaalmarinayaa wanaag ayuu idinkaga abaalmarinayaa xumaan qofkii samaystayna xumaan buu uga abaalmarinayaa waciid baa marka aayadda ku jiro tarkiib iyo tarhiib baan u jeedaa alaa inahum yatnuuna suduurahum liyastakfuu minh alaa hooy inahum iyaga yatnuuna way laabayaan suduurahum laabahooda ayay laabayaan oy qalloocinayaan liyastakfuu si ay isu qariyaan oo iskaga qariyaan minhu rasuulka xaggii ay iska xaggiisa ay iskaga qariyaan alaa hooy xiina goorta yastakshuuna ay isku duuduubayaan hiyaabahum dharkooda yaclamu alla waa ogyahay maa waxa yusiruuna ay yusiruunahu waxay siraysanayaan iyo wamaa waxa yuclinuuna ay yuclinuunahu ay muujisanayaan inahu alle caliimun ku ogaal badan waayo bidaati suduuri laabaha waxaa u saaxiibka ah ku ku cilmi badan waayo alle aayaddan laba macnaa ku jiro labada macnona dabcan alaa inahum yatnuunada qiraa'adaasu labada macnoba uu ka baxaa tafsiir wuxuu leeyahay waxaa loo jeedaa munaafiqiinta alaa inahumta munaafiqiinta oo waxay ahaayeen midkood hadduu nebiga soo maro wejigiisa ayuu daboolayey dhabarkiisana waa godaayey qofku markuu dhabarka saa u qalloociyo xabadkiisana waa la qalloocanayaa maradii maradana geb ayuu isku siinayaa muxuu rabaa marka qur-aanka nebiga loo waxyoonayo ee nebigu akhrinayo sala allahu calayhi wasalam inuunan maqlin marka si uunan u maqlin dharna waa isku duuduubayaan xabadkana marka waa iyo dhabarka way godayaan oo waa laabayaan si aynan nebiga warkiisa u maqlin qofka markuunan rabin salaamtaada iyo hadalkaaga iyo warkaaga inuu maqlo iyo markuunan rabin intuu saa isu qalloociyo oo uu xabadka xabadkiisa iyo dhabarkiisa uu godo marana isku daboolo kaasii dhaqaaqayaan waa siduu suuratu nuux alla uu ku yidhi wastakshow hiyaabahum waasaruu wastakbaruu istikbaaraa nabiyullaahi nuux qoomkiisii dharay isku dadabooleen dhegahay faraha gashteen jacaluu asaabicahum fii aadaanihim wastakshow hiyaabahum dharna waa isku duuduubeen marka warkaaga ma rabno waaye waxna ku fali mayno habkaas marka waa way samay jireen waxaa kaley samayn jireen mushrikiintu ayaga inay nebiga warkiisa si aan loo maqlin inay ku qayliyaan iyona waa samay jireen ayb tafsiirka koowaad marka in munaafiqiinta loo jeedo macnuhuna uu sidaas yahay wejigooday daboolayaan dhabarkoodana waa godayaan yahnuunana waa min hanaa yahnii calaa wasni yafcaluuna yahnuuna yafcaluuna min hanaa yahnii waa laabay haaniya ciطfihi liyudila can sabiili illaahi baa yacni la macno ah tafsiirka labaad waxa uu leeyahay sidaan ayay samayn jireen ayagoo marka u gaaladii waayo marka ayagoo u malaynayo in ilaahay subxaanahu watacaala waxa xabadkooda ku jiro hadday xabadkooda foorariyaan oo ay dhabarkooda godaan oo ay maro isku duuduubaan waxaa rabbi subxaanahu wa tacaalaa yacni waxa xabadkooda ku jiro inuunan ilaahay ogaanaynin oo ka qarsoonaanayo ayay islahaayeenoo sidaas ayay ma ayay qabeen labada macno marka in munaafiqiinta lagu macneeyo maya in mushrikiintii lagu macneeyo la yidhaahdo marka waxay iska qarinayaanna alla laga waayan yastaf liyastakfuu minhu minhuda marka min arasuulina waa loo celinaa cala tafsiiri اlwal minhu min allaahi baa loo celinaa tafsiirka dambe ayb taana marka waa jahli ilaahay hadday maryo isku duuduubaan iyo hadday laabaan dhabarkooda ay laabaan midna ka qarsoona marna ka qarsoonaan maayo waayo isagaa abuuray isagaana ka yacni xaalkooda ka warqabo waxaa jiro isagana tafsiir saddexaad oo ibnu cabaas laga wariyo ayb saxiixana ku sugan oo bukhaari kitaabu tafsiir kusoo saaray ibnu cabaas wuxuu yidhi alaa inahum yahnuuna suduurahum faqaala wuxuu yidhi cabaad bnu jacfar sa'altuhu canhaa aayaddan waxaan su-aalay ibnu cabaas qaala wuxuu yidhi kaana unaasun dad baa waxay ahaayeen yastaxyuuna waa xishoon jireen an yatakhallow waxay ka xishoon jireen inay yacnii dharka dhan iska dhigaan fa yufduu ila asamaa'i oo ayagoo qaawan samada xaggeeda marka ay u jeediyaan cowradooda oo ay samada u bannaanaadaan wa an yujaamicuu nisaa'ahum haweenkooda inay jimaacaan fa yufduu ila asamaa'i oo marka samada xaggeeda ay u bannaanaadaan fa nasala dalika fiihim marka ayagu aayad aayaddaani ay kusoo degtay oo kuwaabay kusoo degto allah wuxuu leeyahy alaa inahum yahnuuna suduurahum xabadkoodii qalloocinayaan oy laabayaan liyastakfuu minhu say markaa yacnii iskaga qariyaan alaa hooy xiina yastakshuuna goortay isku duuduubayaan hiyaabahum dharkooda ay isku duuduubayaan yaclamu alla waa ogyahay maa yusiruuna wamaa yuclinuun waxay siraysanayaan iyo waxay muujisanayaan saddexdaa tafsiir baa markaa aayadda ku jirta daahirka aayadda laakiin waxaad moodaa labada hore aad ay ugu muuqa aada ugu muuqataa ayb alaa hooy inahum iyagu yahnuuna waxay laabayaan suduurahum laabahooday qalloocinayaan oy laabayaan liyastakfuu si ay iskaga qariyaan minhu min arasuuli rasuulka ay iskaga qariyaan oo yani inuunan arkin ama liyastakfuu say iskaga qariyaan minhu min allaahi alle alaa hooy xiina goorta yastakshuuna ay isku daboolayaan hiyaabahum dharkooda yaclamu goortaa ilaahay waa og yahay maa yusiruuna waxay siraysanayaan iyo wamaa yuclinuuna waxay muujisanayaan xiinada marka darafkaa wuxuu ku tacalluqayaa yaclamuda dambe innahu alle caliimun ku ogaal badan waa bidaati suduuri laabaha waxa ku jiro maxaana loogu sheegaa marka arrintan arrintan waxaana loogu sheegaa alimaamu dabari wuxuu leeyahay faxdaruu ka digtoonaada an yaطalica calaykum rabbukum rabbigiin inuu idinku idin arko wa antum idinka oo mudmiruuna fii suduurikum laabihiina kuwa ku qarinayo ah ashaka idinkoo xabadkiin laabtiinu shaki iyo balaayo ay ka buuxdo inuu alla idinku daalacdo fii shay-in aada ka shakisan tihiin shay min towxiidihi oo ilaahay towxiidkiisa ku saabsan ow amrihi ama amarkiisa ku saabsan ow nahyihi ama ilaahay wuxuu reebay ku saabsan ow amase fii maa alzamakum wuxuu alla idinku laasimiyey fima alzamakum aliimaanu bihi watasdiiqu iimaanka alla aada rumayseen wuxuu idinku laaziminayo wax kamida idinkoo ka shakisan inuu rabbi idinku arko iska ilaaliya ka digtoonaada fatahlikuu markaa aada ku halaagsantaan biictiqaadikum dalika shakigaas aada ictiqaadinaysaan aada markaa inaad ku halaagsantaan dabari sidaas weli marka munaasabatu hadihi alaaya limaa qablahaa sidaas waa ilaahay waxa xabadkiina ku jiro oo og yahay iska ilaaliya waay marka muraaqabada alle alle iska ilaaliya oo ilaahay yownan allaha wax walba og yownan idinku ogaanin iyadoo laabtiinu shaki iyo shubha ay uga jirto towxiidka koow oo ay uga shaki oo uga jiro axkaamta amarkii nahyi waa axkaamtii maogtahay dad badan towxiidkaa shaki uga jiraa kuwo kale waxaa laga yaabaa inuu shaki uga jiro axkaamta oo uu leeyahay waxaan maxaa laysku amray waxaan maxaa la ysaga reebay shaygan maxaa loo xalaaleeyey xukunkan ilaahay muxuu u sameeyey kan naagihii baa loogu darnaaday sidaan cadaaladda amaynan ahayn shaki baas baa axkaamtii uga jiro ilaahay younan ku arkin marka uunan kugu ogaanin adigoo shaki qarsanaya marka qalbigaaga uu ku jiro iska ilaali wma min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquhaa wamaa min daabatin daabad ma ahaanin oo ma jirto fi lardi dhulka korkiisa ku kutubayso ilaa cala allaahi ilaa haddii ay ahaato oo ay jirto cala allaahi alla korkiisa unbaa risquhaa risqigeedu ou ahaaday wayaclamu alla waa ogyahay mustaqarahaa makaanu sugnaanshaheeda daabaddaas alla waa ogyahay wamustawdacahaa iyo meesha loo wadeeco dhigay oo meesha looga tegaayo oo lagu dhaafayo oo markay dhimata la gelinayana alla waa ogyahay ilaa markaan dhimanno un dhulka unbaa naloogu wadeeca dhigay halkaas unbaa nala gelinayaayo meesha nalagu dhaafaayo oo nalooga tegaayo oo yacnii annaga iyo nalooga kala baxayo camalkeenna waa un dhulkaas kullun mid kastaa dhammaan fii kitaabin buu ahaaday kitaab dhexdiisa kitaabka oo mubiinin cad marka rabbi isagaa istilmaamaya ilaahay waana iskeen barayaa waxyaabaha marka alla uuna isku keen baraya waxaa ka mid inuu kitaabka isagu soo dejiyey waxaa ka mid a cilmi inuu uu leeyahay yaclamu ma maa yusiruuna wamaa yuclinuun inahu caliimun bidaati الsuduur wuxuuna isku keen baraya ilaahay inuu qadiir yahay bal fiiriyan ila llahi marjicukum wahuwa calaa kuli shayin qadiir yaclamu mmaa yusiruuna wamaa yuclinuuna inahu caliimu bidaati الsuduur hore waxaan usoo marnay min ladun xakiimin khabiir alle xikmad badan addoommadiisa axwaashooda aada uga warqabo ayaa qur-aankan xaggiisa laga kala dhigdhigay weli marka waxyaabihii aan rabbi ku bara lahayn iyou rabbina noo tilmaamaya waxyaabaha marka waxaa ka mid a raasiq inuu ilaahay yahay allah aan caabudayno waa allahna arsuqayo waay daabad walbo iyo wax walboo noolo ahna arsuqo wamaa min daabatin ay wamaa daabatun daabad ma ahan fil ardi dhulka korkiisa ilaa cala allaahi alle unbay korkiisu ahaatay risquhaa ilaa cala allaahi allealle dushiisa unbuu ahaaday risquhaa daabaddaa risqigeeda alla unbaa dushiisa korkiisa iyuu ahaaday marka ilaahay isagaa isa saaray hadda cidi kuma waajibinin isagaa kafaalo qaadayoo isa saaray wamaa min daabatin marka nakiradaas oo fi siyaaqi nafyi dhacdayna tacumu quraanshada annaga hadda waxaan naqaano waxa ugu yarda waa quraansho iyo waxaas iliqabato ahba quraansha ugu yar ilaa iyo maroodiga weyninka badan kulligood ilaahay baa arsuqo biilkooda iyo noloshooda iyo waxay ku noolaanayaan ilaahay baa u qoondeeyo subxaanahu watacaala isagunbaa raasiq ah ayb intaas iyo inta udhaxaysaba ayb wamaa min daabatin daabad ma ahaaninoo maba jirto fil ardi dhulka korkiisa ku kutubayso ilaa cala allaahi yacnii wamaa min daabatin daabad ma ahaanin fil ardi dhulka korkiisa ma ahaanin ma ahaanayso ilaa cala allaahi alla korkii unbay ahaatay ayuu ahaaday risquhaa risqigeeda unba u ahaaday wayaclamu alla waa ogyahay mustaqarahaa makaanu sugnaanshaheeda markay nooshahay halka ay nolosheedu ay meeshay ku noolaanayso istiqraarkeedu yacni uu ahaaday alla garanayo og wamustawdacahaa iyo meesha loo wadeeca dhigay marka mustaqarahaa iyo mustawdacahaa markaa ismu makaanan ka laqbayna makaana istiqraarihaa wa makaana istidaacihaa meeshii ay ku sugnaanaysay iyo meeshii loogu wadeeca dhigayoo markay dhimato la dhexgelinaya labadaas masderna waa laga laqbay karaayo wayaclamu mustaqarahaa ay istiqraarahaa sugnaanshadeeda ilaahay waa ogyahay wa mustawdacahaa istidaacahaana alla waa ogyahay yacni wadeeca dhigeeda meesha yani tegista laga tegayo yacni rabbi waa ogyahay ayb laakiin macnaha horaa marka aada u badan isagaa marka ilaahay u kafaalo qaaday naf walba risqigeeda marka ilaa cala allaahi ilaahay korkeeda korkiisuu ahaaday risquhaa daabadda risqigeeda calaa bimacnaa minna waa laga laqbay karaayo wamaa min daabatin maahan fil ardi dhulka korkiisa ilaa cala allaahi ilaa min allaahi alle xaggiisa ayaa risquhaa risqigeedu oo ahaaday risqigeedu xagga allo uga yimaadaa ayb risqiga marka xagga allow ka yimaado inuu ka yimaado waxaa ku tusaayo qof og male risqigiisa maanta yacni bani aadamku dabcan waa shaqo tegaa waxbuu ku talagalaa mushaaraa loo qoray dadka qaarkood waa shaqaynaa bisha markuu gaaro usbuuca markuu gaaro maalinta markuu shaqaysto dabcan mushaar joornaatiyaa la siina ama mushaar mushaarkaas waa la waxaa laga yaabaa inaad og tahay inaad qaadanayso laakiin risqigaagu mushaarka keliya ma aha mararka qaar baa nin qofaa qof baa wax iska kaasiinaya mararka qaar meelaada waxba ka filanaynaa wax ka imaanaya mararka qaar ribix ayaad waxaad ka helaysaa meelaadan ka filanaynin ayaa ribix ka soo baxaa maba ogidba marka risqigeenna maba ka warqabnaba annaga berri risqiga aan helaynoon xasilinayna ma ka warqabno ilaahay unbaa ogna haddii bani aadamku marka asaga oo wax isku haayo oo yacnii risqigu min cindihi uga imaanayo hade waxaas iska soo dhacdhacayo oodan ogeyn waaa meeshaas waxaa ka cad marka adigu inaadan ismaamulin ee lagu maam lagu maamulayo ayaa ka cad qof waxaad arkaysaa uun marka risqigiisu iska yaraa oo risqiga hal mar loo waasiciyey meel uunan ka filaynin kuwa waxaad arkaysaa wax iska haystay oo risqi fiican haystay badan oo haddana risqigii laga soo yaraynayo yaraynta iyo badinta kulli ilaahay unbaa tasarufkiisa marka laakiin risqigii marka mar haddii ilaahay isagu kafaalo qaaday in la raadiyo asbaabtii la qaatana asbaabtuna qadarkay ka mid tahay waad qaadanaysaa asbaabta laakiin asbaab xalaal ah buu ilaahay kuu jideeyey asbaabta xaaraamtana waa naga reebay oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waxaad ogaataan buu yidhi ana nafsan lan tamuuta naf inaynan dhimanaynin xataa tastakmila risqahaa ilaa risqigeeda ay dhammaystirato iyo wa ajalahaa waqtigeeda alaa fa ajmilu alaba fi risqi risqiga raadinta aada raadinaysaan qurxiya fa ina maa cinda allaahi laa yunaalu bilxaraam ilaahay agtiisa waxa ah xaaraan laguma gaaro xalaal unbaa lagu gaaraa marka ilaahay xaggiisa marka yacnii risqigii si wanaagsan u raadiyo wayaclamu alla waa ogyahay mustaqarahaa buu ogyahay makaanu sugnaanshadeeda daabadda meeshay ku sugan tahay wa mustawdacahaa markay dhimata meesha la dhigayo looga tegayana alla waa ogyahay kullun mid kastaa fii kitaabin kitaab dhexdiis ayuu ahaaday kitaabka oo mubiinin cad mid kasta wax walbaa looxulmaxfuudka ayuu ku sugan yahay qabla khalqihaa nafsadaa daabaddaa intaan la abuurinba wa huwa aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sitati ayaami wakana carshuhu cala almaa'i liyabluwakum ayukum axsanu camala weli marka ilaahay isagaa istilmaamayo na iskeen baraayo wa huwa alle aladii allihii weeyaan khalaqa asamaawaati ciraryaalo abuuray waalarda dhulka abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood dhexdooda ku abuuray wa kaana carshuhu carshigiisu wuxuu ahaaday alleh calalmaai wa kaana carshuhu carshigiisu wuxuu ahaa calalmaa'i biyaha korkiisa biyaha dushooduu ahaaday liyabluwakum muxuu alla u abuuray cer iyo dhul liyabluwa inuu imtixaano kum idinka uu idin imtixaano ayukum kiine huwa isaguba axsanu wanaag badan camalan min jihati camalin xagga camalka u wanaag badan walaa in qulta wala wallaahi iyo in qulta haddaad tidhaahdid innakum idinku mabcuuhuuna kuwa lasoo bixinayaa tihiin min bacdi lmowti dhimashada ka gadaale layaquulanna dhehee oo dhehee waxay odhanayaan oo odhanayaan aladiina kuwa kafaruu kufriyey in haadaa maa haadaa kan ma ahan ilaa sixrun sixir ma ahane sixirka oo mubiinun cad saa un bay dhahayaan haddana ilaahay sifatu lkhalqi ayuu isku isugu keen tilmaamayaa inuu sifada abuurista inuu isagu leeyahay oo isagu wax abuuro wa huwa alle aladii allihii weeyaan khalaqa asamaawaati ciraryaalo abuuray waalarda dhulka abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood ku abuuray suuratu lacraaf aan kusoo marnay lixdaa maalmood wa kaana carshuhu carshigiisu alle wuxuu ahaa calalmaa'i buu ahaa dhul iyo cer intaan la abuurin carshigu biyuhu ka sarreeyey meeshaa marka waxaan ka qaadanaynaa carshiga yaa horreeyey carshiga iyo cirka iyo dhulka abu carshigaa horreeyey bal culummadu waxay yidhaahdaan makhluuq carshiga ka horreeyey maba jiraba xoogaa khilaaf yar wuxuu ka taagan yahay carshiga iyo qalin iyo qalinka kee horreeyey xadiid waxaa jiro awalu maa khalaqa allaahu lqalam wixii ugu horreeyay alla uu abuuray qalinka weyna xadiidkaa marka culammada qaar waxay ku tawjiihiyaan marka carshiga laga reebo aweliyada ayaa nisbi ah waa aweliya oo nisbiye ah waayo carshiga marka laga yimaado wixii ka soo haray qalinkaa ugu horreeyay ama waxay u macneeyaan oo yidhaahdaan awalu maa khalaqa allaahu lqalama markii ugu horreysay oo alla uu qalinka abuuray qaalaktub qor buu ku yidhi qalinka waxaa laga hadlaa marka qalinka laftiisa oo markii ugu horreysa oo la abuurayaa wax qor la yidhi ee inuu asagu makhluuqaadka ka horreeyey ma tusaysay dheheen labadaas macnaa lagu macneeyey carshigaana ugu horreeyey makhluuqa makhluuq carshiga ka horreeyey xagga abuuritaanka ma jiro marka cir iyo dhul allah abuuray lix maalmooduu ku abuuray wa kaana wuxuu ahaa carshuhu carshigii alla carshigiisa calal maa'i buu ahaa biyaha korkooda oo biyaha marka dushooda ayuu ahaaday oo toddobada samo waxaa ka sarreeya hadda yacnii biyaha ka sarreeyaan biyahana carshigaa ka sarreeya wallaahuna fowqa alcarshi ilaahayna carshiga ayuu ka sarreeya ayb inagoon ku shabahaynin makhluuqiisa waa ilaahay wax ka sarreeya maba jiraan asaa ugu sarreeyo wax ka sarreeya isaga male makhluuqiisa kuma dhex jiro ilaahay bal makhluuqiisa waa ka baxsan yahay waana ka koreeyaa ilaahay carshi marka makhluuqaadka alla abuuray carshigaa ugu koreeyo makhluuqaad carshiga baa ugu sarreeyo carshigana allah ka koreeyo alla isagu de waa khaaliqii khaaliqu hada alkown weeyaan ayb wa kaana wuxuu ahaa carshuhu alla carshigiisa calal maa'i biyaha korkoodu ahaa liyabluwakum muxuu alla ciriyo dhul u abuuray liyabluwakum inuu idin imtixaano sababta laysku abuuray marka waa tanaa ayukum kiine kiine huwa isaguba axsanu wanaag badan camalan min jihati camalin xagga camalka bal kiini xagga camalka ku wanaag badan in la arko marka maxaa naloo abuuray aayaddanaa sheegi ciriyo dhul haddii makhluuqaadkii waaweynaa ilaahay uu u abuuray in dadka lagu imtixaano ilaa waxaa la jaribayo ciriyo dhul maaha cidda la imtixaanayo waa jinniga iyo insiga wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun taasoo alla dadka u abuuray aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camalan suurat lmulki waa iyadana ilaahay wuxuu abuuray geeri iyo nolol wuxuu u abuuray geerida iyo nolosha in dadka uu imtixaano bal yaa camal wanaagsan la imaanayo haddaysan dhimasho jiri lahayn dadku ma dadaali lahayn camalkan iyo waxyaabahan laguma kala baxeen ayb macnahaas marka aayaddaana waa ku jira nolol iyo geeri waxaa loo abuuray imtixaan innagana la imtixaanayo ciri iyo dhul waxaa loo abuuray imtixaan wahaakada aayado macaanidaas tusaysana qur-aanku waa ku badan waa ku aaday ugu badan yihiin ayb marka taasay marka aayadahan ay la macnayihin waxaa ka mid a fii suurati saad alla wuxuu yihi wamaa khalaqna الsamaaءa wاlأrda wamaa baynahumaa baطila dhulay ceriya inta udhaxaysaba cayaar cayaar uma aanan abuurin ee xaqaan u abuurnay dalika danu اladiina kafaruu kaas marka oo cirka iyo dhulka in loo abuuray maa laa yacni waa malada gaalada ay malaynayeen fawaylun liladiina kafaruu min الnaar wala-in qulta wala wallaahi in qulta haddaad dhahdo inakum idinku lamabcuuhuuna kuwa lasoo saarayaa tihiin min bacdi lmowti geerida ka gadaale kuwa lasoo bixinayaa tihiin haddaad sidaa ku dhahdo layaquulanna lawallaahi yayaquulanna waxay dhahayaan oo dhahayaan aladiina kuwii kafaruu kufriyey in haadaa maa haadaa kanu ma ahaanin ma ahan ilaa sixrun sixir maane wax kale ma ahan sixirka oo mubiinun cad wala-in akharnaa canhum alcadaaba ilaa ummati macduudati layaquuluna maa yaxbisu saddex aayadood aayaddan iyo ta ku xigta iyo ta kusii xigto iyo midda kusii xigto afar aayadood waxaa looga hadlayaa insaanka dabeecaddiisa insaanka ayaa rabbi subxaanahu watacaala u uga hadlayaa iyo axwaashiisa markii dhibaato ku timaado nicmo markau helo sida uu u dhaqmaayo wala-in akharnaa wala wallaahiyo in akharnaa haddaan dib u dhigno canhum iyaga xaggooda al aan dib uga dhigno xaggooda alcadaaba cadaabkii aan dib uga dhigno ilaa ummatin muddo intii ka ah muddada oo macduudatin yacni la tiri la tiriyo la tirinayo layaquulunna lawallaahiyo yaquulunna waxay dhahayaan oo dhahayaan maa maxaybaa yaxbisu celinaayo hu cadaabka maxaa celinaayo isticjaal dartiis bay saa u dhahayaan alaa hooy yowma maalin ya'tiihim oo u imaanayo cadaabku laysa ma ahan alcadaabu cadaabku ma ahaanin masruufan ku laga leexinaya canhum iyaga xaggooda laga leexinaya maalinkaa ma ahanin waxaaqa waxaa hareereeyey bihim iyaga maa kii kaanuu ay ahaayeen yastahzi-uuna bihi inay ku jeesjeesayeen inay marka dhibka iyo cadaabka inay degdegsadaan oo ay u yeertaan ayaa ka qaalib ah wala in akharnaa wala wallaahi in akharnaa haddaan dib u dhigno canhum aan dib uga dhigno canhum xaggooda dib uga dhigno alcadaaba cadaabka aan xaggooda dib uga dhigno ilaa ummatin ilaa zamaanin zaman intii ka ah zamanka oo yacni muddada oo macduudatin la tiriyo wax walboo dee adduunyadan waa iska tirsan tahay cadaabkii haddaan dib uga dhigno intii muddo tirsamayso umma macaani badan bay ay ku timaadaan ereygan uu ku yimaadaa aslu lummati aljamaacatu asalku waa jamaacada ummada ummadaa layidhaha ayb asalku sidaas waayo laakiin wayuqaalu ummatun ay diinun oo fii suurati zukruf waa ka yidhaahdeen marka waatay marka ay yidhaahdeen aayaddii zukruf ku jirtay uma bimacnaa yani bimacna diin aayaddii tusaysay ayb yaa yaa ka yaa ka mid ah ya maya maya taas jaathiye waa laga raba inaa wajadnaa aaba'anaa calaa ummatin wainaa calaa aahaarihim muqtaduun inaa wajadnaa aabaa'anaa calaa ummatin aabbayaalkeenaan helnay calaa ummatin ay calaa diinin ayagoo ku sugan waay ma ogtahen ay calaa diinin umma bimacna aljamaacana waa loo isticmaalaa waa ku badan tahay ina hadihi ummatukum ummatan waaxida iyo ayb umma bimacna almuddana waa loo isticmaalaa aayaddan waa tana wala-in akharnaa haddaanu dib uga dhigna canhum iyaga xaggooda alcadaaba cadaabka ilaa ummatin muddo iyo zaman intii ka ah muddada oo macduudatin la tiriyo la tirinayo layaquulunna waxay dhahayaan oo dhahayaan maa maxaybaa yaxbisu celinaayo hu cadaabka cadaabka maxaa xabisayo maa la soo daayo dayib oo waxay leeyihiin marka maasamada dhagaxyadna looga soo daadiyo cadaabkan la yaboohayo mau imaado ayaga oo degdegsanaya maada istifaamiye waa marka alaa hooy yowma maalin yaatiihim oo u imaanayo cadaabku laysa ma ahan masruufan ku laga leexinayo cadaabka canhum xaggooda ku laga leexinayo ma ahan maalinkaa oo yacni maalinkaa laga leexin maayo marka meeshaan meesha ay ku sheegaan waay laysada yacni khabarkeedu inuu ka hormari karo mar haddii khabarkeeda macmuulkiisii uu ka hormaray khabarkiina waa hormari karaa meeshay ka dhahayaan yowmadaasayna masruufan ku tacallujinayaan maalintaa tul ku mid cadaabka laga iilayo oo laga leexinayo xaggooda ma aha ayb waxaaqa bihim waxaa hareereeyey iyaga maa kiibaa hareereeyey kaanuu ay ahaayeen yastahzi-uuna bihi inay ku jeesjeesayaan walaa in adaqnaa wala wallaahi iyo in adaqnaa haddaan dhadhansiino al-insaana insaankii minaa inaga xaggeenna xaal ay ka ahaatay raxmatan naxariis haddaan dhadhansiino uma markaa dabadeed nasacnaa aan siibno haa naxariistii aan siibno minhu xaggiisa aan ka siibno innahu insaanku laya-uusun weeyaan mid quus badan kafuurun oo diidis badan oo alla diidid badan weeyaan wala-in adaqnaahu wala wallaahiyo in adaqnaa haddaanu dhadhansiino hu insaankii nacmaa-a xaalad nicmo haddaanu dhadhansiino bacda daraa'a xaalad adag ka gadaale dhibaatada oo masadhu yacni taabatay insaankii layaquulanna lawallaahiyo yaquulanna wuxuu dhahayaa oo dhahayaa dahaba sayi-aatu xumaanyaalkii way tageen cannii aniga xaggayga waa ka tageen innahu isagu insaanku la farixun ku farax badan waay faquurun oo faan badan waay ila aladiina kuwii ma ahane sabaruu sabray kuwii sabray ma ahane wa camiluu sameeyey oo shaqaystay alsaalixaati acmaasha suusuuban shaqeey shaqaystay ulaa'ika kuwaadaas lahum waxay leeyihiin maqfiratun dembi dhaaf iyo wa ajrun ajri ajriga oo kabiirun weynin badan baa u sugnaaday oo ay leeyihiin walain adaqna alinsaana walawallaahi yo in adaqnaa haddaanu dhadhansiino alinsaana insaanka minaa annaga xaggeenna xaal ay ka ahaatay raxmatan naxariis uma markaa dabadeed nasacnaa aan siibno haa naxariistii minhu insaanka xaggii aan ka siibno shanigiisu muxuu yahay innahu isagu laya-uusun mid quusasho badan waa kafuurun oo nicmada ku gaaloobid badan waa hadduu nicmo haystay caafimaad qabay barwaaqo isaga jiray haddii jiro aan ku ridno muddo yar ou xanuunsado nicmadii ka horreysay oo alla ugu deeqay dhan waa hilmaamay waana mid quusasho badanoo wuxuu leeyahy waa ii dhammaatay bes tan igu dhacday maanta mid laga kacayo maahan buu leeyahay waa i waa ii dhammaatay ayb haddii maal uu haystay oo iska yacnii ilaahay miduu maal ugu deeqay oo iska ahaa oo maalkii laga qaadana waa walbahaarayaayo wuxuu isleeyahay oo ama shaqadii ay dhammaato ama meeshii uu wax ka helayay ay ka baaba'do bis waayo khalaas marka gacantuu taagayaayo waa quusanayaa isagoo isdhahaya markaas bis waaye tanu wax damba kaaga dambeyn maayaan isagoo saa isdhahaya insaanku marka waa mid quusasho badan kafuuru nicmadiina diidis badano war ilaahay sow intaas kuma nicmo kuma nicmaynin haddii la yidhaah war waxaan ku jira oo kale ma arkina aamusuu dhahaya intii uu caafimaadka qabay haddii la xasuusiyey alxamdulilah xataa ma dhahayo maantoo caafimaad darada ou joogo bis unbuu u jeedaa wixii ka horreeyey oo dhan ma xasuusanaya insaanku marka xaalkiisu sidaas waayu alla leeyahay marka haddii nicmo uu haystay laga qaaday dhibaata ku dhacday walbahaar iyo quus cagsigana sidee noqona haddii dhib uu qabay ee wanaag loogu bedelana walawallaahi in adaqnaa haddaanu dhadhansiino hu insaankii nacmaa-a haddaanu dhadhansiino xaalad nicmoa xaalad nicmo ah nicmo haddaanu dhadhansiino bacda daraa'a xaalad yacni adag oo dhib leh gadaasheeda aan nicmo dhadhansiino xaaladaas adag oo masad hu taabatay insaankii taabatay layaquulanna wuxuu dhahayaa insaankii dahaba sayi-aatu xumaanyaalkii way tageen canii aniga xaggayga waa ka tageen sidaasuu dhahayaa ay zaalat ishadaa'idu canii dhibaatooyinkii iyo xaaladihii adkaa bis waayo khalaas nacam oo wuxuu leeyay qandigii faqriga waa tuuray uu leeyahy faqri markaas bis khalaas waa ka baxay uu leeyahy waa haddii xaalad macaan la siiyo oo dhibkii iyo xaaladii adkayd inta laga qaado wanaag la siiyo warkiisa dhanba waa iska faan oo wuxuu leeyahay dahaba sayi-aatu canii waa ii dhactay buu leeyahay sidaan rabaan yeeli karaa maanta kan aan haayo wax badan faqri waa kusoo noolaanaye middaan bis waayo uu leeyahay markaa isagoo marka u malaynayo ilaahay inuunan soo qabo karin haddii marka jiro uu jiranaa ee caafimaad hal mar ilaahay siiyo dahaba sayi-aatu canii dhibkii waa iga tegay bis khalaas intaas bisuu sheegay maxaa laga rabay marka intaas k lagama rabo keliyahe shukri baa laga rabaa xaaladii horena sabar inuu ilaahay ku caabudo xaaladan dambena shukri inuu ilaahay ku caabudo yaa la rabaa laakiin bani aadamku maanta dhan taariikhdiisa inuu ka sheekeeyo jecel yahay soo ma arag dadka marka hadda la warsado la war hebelow waran marka la yidhaahdo wuxuu kaaga soo bilaabaa marka nolol adag uu soo maray xaalkaasaan soo marnay saanaan soo marnay kanaan marnay kanaan marnay aad bay insaanku uu u jecel yahay inuu ka sheekeeyo waktiga gaaban oo dhibaatada uu arkay haddii intaan nool nahay dhibaato kuma jirna moogtahay inta caafiyada iyo nicmada rabbi intaan ku jirnaa ka badan intaan dhibaatooyinka arkaynin laakiin sanadaha yar ee dhibaatooyinka wuxuu iska dhigaa marka kaanahu inuu cilmigiisa uga baxay kartidiisa uga baxay ayuu iska dhigaa heerkan aan joogo anaa isu soo gaarsiiyey saas oo kale kaanahu asoo saa dhahay arrintaana marka ilaahay ma jeclo oo waa iska faanita faanid waay marka faanidaa lama rabo marka inuu qofka ilaahay u shukriyo walidaalika allah wuxuu yidhi ina alinsaana lirabbihi lakanuud insaanka waa rabbigiisa mid ku kufrin badan xasanulbasri wuxuu yidhi yucadidu lmasaa'iba masaa'ibtou tiriyaa wayansa wayansa nicam nicmooyinkana waa hilmaamaa insaanku marka nicmooyinkana waa hilmaansan yahay masaa'ibtana waa tirina ninka ugu yacni musiibada badan maanta haddii la yidhaha tiri masaa'ibtiisa masaa'ibtiisu waa yar tahay nicmooyinka ou haystaa ka badan mar walbo haddana maca daalika nicmadiina waa la iloobaa masaa'ibtiina waa la tirinaa oo waxaa uun la sheegayaa marka dhibka iyo waxa uu qofka uu qabo innahu insaankii la farixun weeyaan ku farax badan faraxa hadda marka waxaa laga wadaa farax kibir iyo qooq oo ku jira w fakhuurun oo faan badan waa insaankii ay ashirun batirun ayb oo dadkiibuu marka iska weynaysiinaa ibnu alimaamu albaqawi wuxuu yihi waalfakru huwa atadaawulu cala annaas dadka oo layska sarraysiiyo waayo maxaa layskaga sarraysiinaa bitacdiidi almanaaqib darajaadkiisoo darajaadkoo la tiriyo wadalika maniyun canhu anu saasaan ahay kaasaan soo maray kanaan ahay kanaan ahaa sidaanaan ahay maanta dhan laysfaaniyo oo dadkii layska saramariyo lama rabo saas ila aladiina sabaruu ila aladiina kuwii ma ahna ilaadan marka istinaheeda munqaicna waa laga dhigi karaa mutasilna waa laga dhigi karaa haddii marka mutasil laga dhigo mustathnaa minhuga waa jinsu linsaan ilaa maanta dhan waxaan kasoo hadlaynaa wala-in adaqna alinsaana baa la dhahay soo maa insaanku waa jinsi kuwaan sabraayana jinsigaasay ka tirsan yihiin istinuhu marka waa mutasil ila aladiina kuwii ma ahane sabaruu sabray wacamiluu saalixaati sameeyey haddii laga dhiga insaankuna shaksi mucayan ah oo aayaddu ay ka waramayso qof mucayana haddii laga hadlaayo ila aladiina sabaruudaas hadde qofkaasi ma aha ayaga marka ila aladiina sabaruu maxay noqonaya istinaa oo munqadic ou noqonaa marka istinaa oo markaa macnuhu uu noqonaya idadii laakina aladiina sabaruu kuwii sabray wacamilu saalixaati acmaasha wanaagsan la yimid ulaa-ika kuwaadaas lahum makfiratun dembi dhaaf baa u sugnaaday iyo wa ajrun ajri ajriga oo kabiirun weynin badan oo aada u weyn bay leeyihiin ayb meeshaa marka qoladaa unbaa laga reebay oo sabarka iyo camal acmaasha wanaagsan kuwa la yimid ayaan tilmaamahaas aan lahayn walidalika fii suurati sa'alana ilaahay wuxuu ku sheegay in alinsaana khuliqa haluucan idaa masahu sharu jazuucan waidaa masahu lkhayru manuucan ila lmusaliina insaanku dabcigaa wuxuu ka bixi karaa markuu ilaahay addoon rasmiya oo u noqdo oo uu ilaahay isu dulleeyo oo rabbi u hogto addoonnimo ou ogolaado in la maamulaayo ou ogolaado rabbigaas maamulayana ou ku jeclaado nicmooyinka uu siinaayo mar walba waayo markaad aragta ilaahay nicmada uu soo kuu siinaayo iyo sidaan annagu xun nahay oo aanan yacnii u gaboodfalka iyo yacnii xumaanta aan samaynayno oon ku qaabilayno ilaahay nicmadiisa markaan is aragno inaan isceebsanno way oo ilaahay hortiisa marka xaalad isceebsiya inay intay nagu dhalato aan rabbi ku caabudno rabbi ka xishoonaana laga rabaa dayb bal waxaa laga yaabaa nicmooyinka uu ilaahayna siiyey nicmadii lafteeda inaan ugu caasino indhahan iyo dhegahan iyo gacmahan iyo lugahan iyo qalbigan iyo waxaan oo dhan isagaana siiyey haddana macsida markaan samaynayno ayagaan isticmaalaynaa ayaan isticmaalaynaa sidaasna ma hagaagsana waxyaabaha marka ilaahay looga xishoodkiisa kugu bixinayay ka mid tahay inaad maqaamkaas xasuusato falacalaka taarikun bacda maa yuuxaa ilayka wadaa'iqun bihi sadruka an yaquuluu lowlaa unzila calayhi kanz falacallaka mudnid yacni waxaa laga yaabaa ood mudan tahay taarikun ku ka tegaya inaad tahay bacda maa kii qaarkiis yuuxaa la waxyoonaya ilayka adiga xaggaaga loo waxyoonayo wadaa'iqun yacni ku ciriirtiyoomayo oo ciriiri gelayo yacni ku ay markaa ku ay ku ciriiriyoomayso inaad tahay bihi bimaa yuuxaa ilayka waxa lagu waxyoonayo mid ku ciriiriyoonaya inaad tahay mudnid yani ay ku ciriiriyowadaaiqun kuway markaa yani ay ciriirtiyoomayso bihi yani sadruka laabtaada ay ku ciriirtiyoomeyso bihi bimaa yuuxaa ilayka waxa lagu waxyoonaya adiga xaggaaga loo waxyoonayo sidaa inaad tahay mudnid oo waa laga yaabaa an yaquuluu makhaafata an yaquuluu inay dhahaan cabsi laga cabsanayo darteed ood ka cabsanaysid ba adiga lowlaa unzila hallaa unzila mau dejiyo maa la dejiyo dhe caleyhi isaga korkiisa maa la dejiyo kanzun kayd dahaba maa dushiisa lagu soo dejiyo saa inay ku dhahaan cabsi laga cabsanayo ow amase jaa-a macahu jaa-a mau yimaado macahu isaga la jirkiisa malakun malag mau yimaado inamaa wax kale maahane anta adigu nadiirun ku digayaa tae wallaahu allana calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa wakiilun ku loo tala saarta waayo alle meeshan marka falacala falacallaka taarikum lacallada macaani dhowra bay leedahay macaanideeda waxaa ugu caansan taraji taraji ama tawaquc yaa ugu yacni caansan falacallakada marka meeshaan taallo taraji waa laga macnay karaa oo marka tarajiga laga macnaynayana waxay tahay waxaa dhici karta nebiyow waxa adiga lagugu soo dejinayo qaarkood inaad ka tagto laabtaaduna ay ku ciriirtiyoonto waxa lagugu soo dejinayo wax ka mid a see nebigu uga tegaa marka sayse ciriiri laabtiisa ay ugu noqoneen meeshaas marka culimmadu waxay yidhaahdaan mufasiriintu mar bay mushrikiintu waxay yidhaahdeen nebiga ay ku yidhaahdeen ilaahyadeenna aada caynayso naga jooji haddii aada la timaado wax aan aalihadeenna lagu caynaynin waa ku dhagaysanaynaa xoogaa marka wuxuu is yidhi rasuulka sal alla ly slam armaa laga daayaa waxyaabaha tasfiihu aalihatihim ku saabsan qur-aanku armownan la imaanin si ay markaa tartiib tartiib xaq uu u galo qalbigooda ugu galo ee middaasna nebigu inuu rajeeyo waa dhici kartaa waxayna ku tusee uun hidaayada inuu aada ula jeclaa ee maahan inuu nebigu wax loo soo dejiyey ou kala reerreebanayo iyo ama sidaa uu yeelayo ma laga wado yacni waxaad ku dhowaatay waayo arrintaa inaad samayso adoo uga raadinayo ayaga inay hanuunaan macno marka sidaas marka waa laga macneeyaa waxaa kaloo falacallaka taarikun qaarkood marka ay ka macnaynayaan nafyi nafyi oo nafyi marka laga macnaynayo maxaa laga wadaa falacallaka taarikun yacnii ku ka tegaya ma tihid adiga falacallaka taarikun mid ka tegaya ma tihid adiga bacda maa kii qaarkiis ka tegaayo yuuxaa la waxyoonayo ilayka adiga xaggaaga lagu waxyoonaya mid ka tegaya ma tihid wadaa'iqun ma tihid ku ay ciriirtiyoomayso sadruka laabtaada bihi bima bimaa yuuxaa ilayka waxa lagu waxyoonayo ay ciriiri ku noqonayso laabtiisu ma tihid adiga sidaana marka waxaa u iishay qurdubi qurdubi isaga marka wuxuu yidhi lacalla kadaan macnaheedu waa macna nafyi halkaas u laahday ayb macnaha marka tarajigaas iyo nafyigaas unbay sheegaan marka baqawina wuxuu leeyahay yacni saba alaalihati waxa loo waxyoonayo wax kamida inaad ka tagtaad jeclaa lahayd yani aalihada caydooda waxa ku saabsan wey wadaa'iqun bihi sadrukana ay falacallaka yadiiqu sadruka waxaa laga yaabaa laabtaadu inay ciriiri la noqoto an yaquuluu lian yaquuluu inay dhahayaan darteed inay dhahaan darteed lowlaa unzila calayhi kanzu isaga sidaas halkaas ayuu isagana maray ayb falacallaka mudnid taarikun kuka tegaya inaad tahay bacda maa kii qaarkiis yuuxaa la waxyoonayo ilayka adiga intii kaa loo waxyoonayo wadaa'iqun tu yacni ku ciriiri ay noqonayso sadruka laabtaada bihi bima bibacdi maa yuuxaa ilayka waxa lagu waxyoonayo qaarkood ay ku ciriirtiyoomayso inaad tahay mudnid sidaas baa laga yaabaa macnaha waa tahay maaha ayb an yaquuluu lianlaa yaquuluu si aynan u dhihin maxaad saa aada ugu dhowaanaysaa an yaquuluu lianlaa yaquuluu si aynan u dhihin low kuufiyiintu saasay qadarayaan basriyiintana makhaafata an yaquuluu maxaad sidaa aada ugu dhowaanaysaana an yaquuluu makhaafata an yaquuluu inay dhahaan cabsi aad ka cabsanaysid lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi isaga korkiisa kanzun kayd oo dahab amaa lagu dejiyo korkiisa ow amase jaa-a muu yimaado macahu isaga la jirkiisa malakun malag muu yimaado sidaa inay ku dhahaan cabsi aad ka cabsanayso ama lianlaa yaquuluu inaynan dhihin lowlaa unzila calayhi kanzun hallaa unzila calayhi kanzun si aynan u dhihin ow jaa-a macahu malakun malag muu la yimaado maciisa isaga la socdo si aynan kuu dhihin sidaas inamaa wax kale waxaas marka adiga ka bax baa la leeyahay laabtaaduna yaynan arrintaa ciriiri la noqonin adiga arrinkaa inaad ka tagta ha kuba haminin oo ha ku fakerin waayo inamaa wax kale ma ahani anta adigu nadiirun mid digaya unbaa tahay adigu ayagu waxay rabaan ha dhahaane inaad u digto unbaa lagaa rabaa wallaahu alla calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa wakiilun ku loo tala saarto ilaaliyo allah uun ilaalinaya kaas ayb markaa sababtuna waan taan sheegnay kufaaru maka markay yidhaahdeen iiti biqur'aanin hayri haadaa qur-aan aan kan ahayn la imaaw laysa fiihi sab laysa fiihi sabu aalihatina aynan ku jirin hama nabiyu sal ll l slam nebiga wuxuu ku hamiyey an yadaca aalihatahum ilaayadooda inuu ka tago daahiran sida muuqato faanzla allahu tacaala falacallaka taarikun baa marka soo degtay haddii falacala lacaladana nafyi laga macneeyana falacallaka ma falacallaka taarikun kuka tegaya ma tihid waayo adigana saasay markaa noqonee sidaana marka qurtubi baa ishaaray isaga nafyigaas am yaquuluuna iftaraahu qul faatuu bicashiri suwarin midlihi muftarayaat am yaquuluuna am bal e ayaquuluuna miyay dhahayaan iftaraa moxamedaa abuurtay wou abuurtay hu qur-aankii isagaa samaystay oo abuurtay miyay dhahayaan qul waxaa tiraa faatuu la kaalaya oo la imaada bicashiri suwarin toban suuradood la imaada suwarta oo midlihi qur-aankaoo kale ah kuwa oo muftarayaatin la abuurta oo la been abuuro la imaada wadcuu u yeerta man duul istadactum aada awoodaan ood kartaan min duunillaahi alla sukadii xaal uu yahay kaana mankaas in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo fain lam yastajiibuu haddaynan jawaabin lakum idinka aynan idiin jawaabin faclamuu ogaada annamaa wax kalaba ma ahane unsila waa la dejiyey qur-aanka bicilmillaahi multabisan xaal uu ku dheehan yahay bicilmillaahi ilaahay cilmigiisa isagoo ku dheehan ayaa lagu soo dejiyey qur-aanka wa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin unbaa la soo dejiyey ilaa huwa isaga ma ahane ayb yacni waan laa ilaaha waanhu shaan iyo ogaada laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga ma ahane fahal antum idinku ma tihiin muslimuuna kuwa hoggaansamaya ma tihiin am yaquuluuna am bal e ayaquuluuna miyay odhanayaan miyay dhahayaan amtaani waa munqaica waa munqaica bimacnaa bal bal ayay la macno tahay hamsadana waa lasoo qadaraa marka am bal e ayaquuluuna ayaa la dhahayaa mutasilana qaar baa ka dhigaayo waxay leeyihiin ja dhinaca kale amta waxa ka horeeya waa lasoo qadaraa ee laysbarbar dhigaayo ayaktafuuna ma waxay kuka ku kaaftoomayaan bimaa awxaynaa ilayka waxaanu ku waxyoon xaggaaga aanu adiga ku waxyoonayno min alqur'aani miyay ku kaaftoomayaan am mise yaquuluuna waxay dhahayaan iftaraahu isagaa abuurtay mise saasay dhahayaan marka amtaani marka haddii mutasilo laga dhigana saas waayo tarkiibka haddii munqadica lagu wadana waa sidaas fiicane idraab ayaana ku jira marka ambal ee ayaquuluuna miyay dhahayaan iftaraa moxamedaa abuurtay hu qur-aankani moxamed baa abuurtay miyay dhahayaan waa yaaba qul waxaa tiraa nebiyow faatuu la kaalaya bicashri suwarin toban suuradood la kaalaya oo la imaada suwarta oo milihi qur-aanka oo kale ah milihi marka waa nactun lisuwar day marka nacti suwar u tahay maxaa loo jamci waayey marka marka milihidan wain kaanat bilafdi lifraad sifo waayo suwar oo jamcay sifo u tahay maxaa yeelay miladan oo kale fa inahaa iyadoo mufrad ah fa inahaa yuusafu biha almuhanaa walmajmuuc walmuanah muhanaha jamaca muanahka kulli milidan iyadoo mufrad ah baa lagu sifeeyaa ayb oo ilaahay muxuu suuratu mar suuratu lmu'minuun uu ku yidhi faqaaluu anu'minu libasharayni milinaa libasharayni milinaa ma la jamcinin marka mili lama jamcinin ereygan marka isagoo mufradkaas lafdigiisu mufrad yahay ayuu jamac iyo muhana iyo mufradba sifo ka noqdaa suwarta oo marka milihi mililqur'aani oo kale ah suwarta oo muftarayaatin la been abuuray meeshaan marka ishkaalaa imaanayo haddii la yidhaahdo oo suuratu yuunus aan kusoo marnay ayagoo la dhahayo fa'tuu bisuuratin milihi suurad qur-aanka oo kalea lak la kaalaya hal suurad hadday la imaan waayeen toban maxaa loogu xujeynayo nin hal la imaan waayo toban miyuu la imaanaa lama imaan karan meeshaan sababta marka toban loo yiri maxay tahay waxay la mid noqonaya qof yidhi oo kale acdinii dirhaman war dirham isii oo ka caajisay oo fa yaquulu markaa uu yidhi haddana acdinii cashara toban isii hal buu ku siin waayo soo toban kuu seena jawaabtu marka waxaa la yidhi suuratu huud ayaa soo hordegtay awal tobanaan la weydiiyey uma suuratu yuunus baa timid hal suurada haddana looga dhigay jawaabaa taas la yidhi jawaabtan laakiin aada uma xoog badna oo alimaamu lbaqawi wuxuu yihi waankara almubarid hada mubarid waa inkiray kan wa qaala wuxuu yihi bal naزlat suuratu yunus awalan yunusaa horeysay wa qaala wuxuuna yihi macnaa qowlihi fii suurati yunus faatuu bisuurati milihi ay milihi fi اlkhabri can اlgaybi wاlaxkaami wاlwacdi wاlwaciid qur-aankaoo kale keena hal suurad oo sida qur-aanku qeybka uu ka warramayo waxa maqan axkaamta qur-aanka ku jirto oo kale wacdiga iyo waciidka suurad axkaam ay ku jirto wacdi iyo waciid ku jiraan akhbaar qeyb laga warramaayo hal suurad la imaada facajazuu way ka caajiseen faqaala lahum fii suurati huud ayaa marka wuxuu ku yidhi in cajaztum can ilityaani bisuuratin milihi hal suurad haddaad la imaa weyseen fi lakhbaari oo qisas ahbaar wax soo socdaa ay ku jiraan waalaxkaami waalwacdi waalwaciidi haddaad ka caajisteen faatuu bicashri suwarin toban la imaada milihi oo qur-aanka kale ah min gayri khabarin aan ahayn khabar qeyb laga warramaayo aan ahayn walaa wacdin walaa waciidin aan ahayn axkaamna aan ahayn wa inamaa hiya mujaradu lbalaaga waxaas dhan kasoo taga waayo xagga tarkiibka carabiga bes wuxuu haddii la raba yaynan lahaanin macno ay uga warramayaan waxa soo socdo qeybka yayna lahaanin axkaam yaynan ku jirin wacdi iyo waciid yownan ku jirin laakiin waxaad keentaan toban suuradood oo xagga balaaqada iyo tarkiibka balaaqiga ah ku xeel dheer oo qur-aanka kala mid ah yacni hadda marka waxaa lagu xujeynaya waa balaaqada markii horena maxaa lagu xujeeyay macaanida marka hadda balaaqo macaani waa adag tahay hal suuradaa looga hal keliya la imaadaa leyi oo macaanidaas oo kala wadato balaaqadiina maadaama ayaga ay ahaayeen dad balaaqiyiin oo bayaaniyiin oo macaaniga aada u yaqaano maadaama ay ahaayeen baa waxaa la yidhi maya ee waxaad yeeshaan toban suuradoodoo xagga balaaqada kuwa qur-aanka oo kala balkeena halkaasuu marka u maray qaar kalena siyaalo kale u tawjiihiyaan marka ibnu zubayr alqarnaati milaaku ta'wiilka isagu wuxuu yidhaahdaa markii la yidhi muftarayaad tawsica ku jiro oo oo wuxuu leeyahay fawasaca calayhim naasabahu tawsica fi lcadadi almatluub lianna alkalaama almuftaraa hadalka la been abuuranayo ashal waa iska fudud yahay mar haddii marka muftarayaad xagga dambe looga daray hadal qofka uu soo been abuuranayo dhib badan uma maraya saasa toban looga dhigay sidaasna marka qaar baa yidhi laakiin suuratu yuunus iyada muftarayaatin laguma derin wadcuu u yeera man istadactum ciddaad awoodaan u yeerta min duunillaahi alla sukadii xaal uu yahay in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa ruu sheegay fain lam yastajiibuu haddaynan jawaabin lakum idinka aynan idiin jawaabin faclamuu ogaada annamaa wax kale ma ahne unsila qur-aanka waa la dejiyey bicilmi illaahi ilaahay cilmigiisa isagoo ku dheehan yani cilmiga allah lagu soo dejiyey qur-aanka annamaadan markaa xasri waaye sida inamaada ay xasri u faa-iideyso ayay annamaana xasri u faa-iideysaa ayb zamaqsharina waa sheegayaa aluusi ruuxulmacaaniga waa ku tilmaamayaa muqnilabiibkana waa ishaaray annada markuu ka hadlaayo oo mushadadada oo wuxuu leeyahay faracay waxay ka tahay innada maksuuraday farac ka tahay mar hadday innada maksuurada faraca farac ka tahayna waxyaabaha ay la jiidanayso waxaa ka mid a xasrigaa ka mid a qaaraa diidaayo waxay leeyihin xasriga inamaa unbaa keento annamaa wax xasriya ma keentay dhahayaan laakiin warkaasi ma xoog badna annamaa wax kale maahne unsila waa la dejiyey qur-aankii bicilmillaahi baa lagu dejiyey waan laa ilaaha waxaad ogaataan wa anhu shaaniya laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin ilaa huwa isaga maahne fahal antum ee idinku ma tihiin muslimuuna kuwa hogaansamaya war islaama waay marka macnaha ma islaamaysaan w islaam eeyaslim man kaana yuriidu alxayaata addunyaa wasiinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun man qofkii kaana ahaaday huwa isaguba yuriidu inuu rabo alxayaata noloshii addunyaa dhoweyd iyo wasiinataha dhaldhalaalkeeda nuwafi u oofinee ilayhim iyaga xaggooda acmaalahum acmaashooda u dhammaystirnee fiihaa fidunyaa adduunyada dhexdeedaan ugu dhammaystiraynaa wahum iyaguna fiihaa adduunyadii dhexdeeda laa yubkhasuuna lagu nuqsaamin maayo qofkii camalkiisa waxaan adduunya ahayn aan ka rabin ulaa-ika ta kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan laysa lahum ounan u sugnaanin fi laakhirati aakhirada dhexdeeda aynan ugu ahaanin ila annaaru naar maahne wax kale aynan ugu ahaanin waxabita waxaa hoobtay oo buray maa kii sanacuu ay sameeyeen ay maa sanacuuhu fiihaa adduunyada dhexdeeda ay ku sameeyeen wa baatilun ku uu baaba-ayo waay maa kii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameynayeen waxay samaynayeenna mid baaba-ayo labadan aayadoodna laba aayadood aada u weynin badan wey ee macaanida ku jirtaana waxay tahay khulaasadeeda ama nuxurka labada aayadood ku jiro camal ilaahay loogu dhowaado adduunye in lagu raadiya maxdi a sax ma ah camalka ilaahay loogu dhowaanayo adduunyo bis in lagu raadiyo oo qofku uu camal aakhiro adduunyo goob uu ku noqdo bis qofkaasi marka wixiisii adduunyadaa lagu siiyaa aakhirana eber waay saxaabada marka labadan aayadood waxay u daliishan jireen ama ay u aqrin jireen dadka istustuso ama camalka aakhirada adduunya ku raadiyo shirkiga noocaasna waxaa la yidhaha shirku liraadaat shirkiga akbar iyo asqara u kala baxaa mid weyn iyo mid yar shirkuliiraadaadka waxaa la yidhaha adiga niyadaada iyo waxa qalbigaaga soo yacni rabitaankaaga qasadkaaga inuu noqdo wax ilaahay ka sokeeyo camalkii camal aakhiro waayo camal ilaahay yacni aadaad yacni loo sameeyo waayo laakiin adiga waxaa kugu jirto camalkan dheef adduunya bis ku hel kaas ayay labada aayadood ka warramaan saxaabaduna waxay u deliishan jireen marka abu hureyra oo kale nin baa u yimid maalin maalmaha ka mida markaasu wuxuu ku yidhi xadiid noo sheeg xadiidna yaa abaa hureyra markaasuu abuu hureyra marka intuu aamusay ayuu damcay inuu xadiidkii sheego markaasuu hal mar neef buu hiq ayuu yidhi intuu argagaxay ayuu hal mar saasuu kaluu yidhi marka waa neef qaatay cabaar markuu joogay buu marka soo xoogaa yar meersaday maxaa iti maxaad i dhahdeen buu yidhi xadiidnaa yaa abaa hureyra markaas sidii oo kale saddexaad sidii oo kale markaasuu abuu hureyra wuxuu akhriyey xadiidka xadiidkii saddexdii nin awalu man tusacaru jahannam dadka ugu horeeyo jahannamo lagu shidaayo waa saddex nin qaari-un nin qaari ah ama caalim jawaad nin sadaqa badnaa oo deeq badnaa iyo nin mujaahid ah saddexdii kii qaariga ahaa buu ilaahay qabanayaa markaasuu leeyahay maxaad nicmadeydii aada ku samaysay intaa intaa waxay waxwaa waa anigu ku siiye markaasuu wuxuu leeyahay qara'tu lqur'aan qur-aankaan bartay dadkaan baray saanan ahaa markaasuu alla wuxuu leeyahay kadabta been baad sheegtay ee qur-aanka dadka waxaad u akhrisay una baraysay liyuqaala laka qaari in lagu yidhaha alla ninkan qaari'san ah waqad qiil waana lagu yidhi waxaagi waa sarifatayoo adduunyadaad ku qaadatay waan kii kalaa imaanaya deeqda badnaa maxaad maalaan ku siiyey ku samaysay ilaahu adiga dartaan u bixiyey been baad sheegaysaa buu ilaahay leeyahay waxaad u bixisay liyuqaala laka jawaad waqad qiil waana lagu yidhi kii kale maxaad u dhimatay ilaahu dartaa baan u dhintay been baad sheegaysaa waxaad u dhimatay liyuqaala laka jari in lagu yidhi alla ninka geesisana waqad qiil waana la yidhi saddexdooda waa la jiidayaa naartaa lagu jiidaa marka walciyaadu billah taas marka meeshaas xadiidkaasuu abuu hureyra marka uu akriyay aada iyo aaduu u baqay marka abuu hureyra markuu xadiidkaa fiiriyey mucaawiye laftiisa aayaddan ikhlaasku u deliishaday mas'aladaas mucaawiyatu bnu abi sufyaan oo xadiidkii abi hureyra wuxuu leeyahay haddii camalka ikhlaas laga waayo khatarta ay leedahay mucaawiya xadiidka hadda aan sheegayna abi hureyra loo sheegay fii awali man yadkhulu jahannam qofka ugu horeeyo jahannamo gelayo qaari-un wa mujaahidun wa jawaadun markaasuu mucaawiya wuxuu yidhi qad fucila bihaa-ulaa'i haadaa wuxuu yidhi kuwaan waxaa lagu sameeyey waxaan fakayfa biman baqiya min annaas dadka yacnii kale haddii kuwaan saddexdan ninkan jihaaday ninkan sadaqada badnaa oo diinta yacni maalkiisa ku bixiyey iyo midkan qaariga ahaa haddii saddexdan sidaan lagu sameeyey haddii saa lagu sameeyey fakayfa biman baqiya min annaas dadka inta kuwa haray siday noqonayaan ayuu yidhi uma bakaa bukaa-an shadiidan aad buu u ooyey marka mucaawiya xataa danna anahu haalikun ilaa uu u maleeyey inuu halaagsamayo xataa dunna anahu haalikun ilaa loo maleeyey inuu dhimanayaba faqaala lahu bacdu alxaadiriin dadkii fadhiyey qaarkood baa waxay ku yidhaahdeen qad jaaanaa hada arajulu bisharin ninkan maanta arrin xunuu noola yimid ninka xadiidkan sheegay oo sidaan amiiruulmu'miniinka yacni ka yeelay oo inuu sidan noqdo yacni sababay arrin xunuu noola yimid uma afaaqa mucaawiya waa meersaday wa masaxa can wejhi wejigiisoo saa u masaxay wa qaala wuxuu yidhi sadaqa allahu warasuuluhu ilaahay iyo rasuulkiisa runay sheegeen man kaana yuriidu alxayaata addunyaa wasiinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun tirmidi baa wariyey marka xadiidkaas laba kun shan boqol iyo afartan marka abuu hureyra iyo mucaawiya labadooduba ikhlaaskay labadan aayadoodba u deliishadeen dadkana inay khatar ku jiraanay ka fahmeen maanta maxaad u malaynaya marka dadkeennan maanta joogo zaman marka waxaan joognaa ikhlaasku iska yaraaday qof walbana uu jecel yahay wuxuusan samaynin in lagu faaniyo oo lagu ammaano wuxuunan samaynin in lagu ammaano jecel yahay wuxuu isku sawirayaa wuxuunan samaynin wuxuunan ahayn ayuu isku sawiraa keliya in la yidhaha fulaan waa saas waa saas waa saas wixii dhammaa waxaa la kala garan waayey marka mararka qaar qofkan ma cibaadaysanaa mase howl kaloo ku jiraan ayb qaar ayagoo salaad tukanaya sidaas yacnii sawir iskaga qaadayo oo life ku jiro salaad ku jiro kuwa iyagoo dawaafayo haddana iska qaadayo oo ku jiro life ku jiro yani waxyaabahaas acmaasha waa la qarsan jiray yani qofkaani ma yani uj- ujeedku oo waxyaabaha noocan oo kale uu ka leeyahay maxay tahay wax la fahmi kara ma ahan ayb marka in aakhiro lagu raa camal aakhiro adduunyo lagu raadiyo oo halka laga halaagsamayo marka alla wuxuu leeyahay man man qofkii kaana ahaaday huwa isaguba yuriidu inuu doonayo alxayaata noloshii addunyaa dhoweyd iyo wasiinatahaa dhaldhalaalkeeda qofkii rabo nuwafi u oofinay ilayhim iyaga xaggooda acmaalahum acmaashooda fiihaa fi dunyaa adduunyada dhexdeedaan ugu dhammaystiraynaa wahum iyagu laa yubkhasuuna la nuqsaamin maayo fiihaa adduunyada dhexdeeda laga lagu nuqsaamin maayo ulaa- oo camalkoodii adduunyada loogu dhammaystiraa aakhiro eber marka waa tan ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan laysa lahum uunan u sugnaanin fi laakhirati aakhirada dhexdeeda ila naaru naar maahane wax kaleba aan aynan u sugnaanin kuwa aakhiro wax kale aan lahayn naar maahane weeyaan kuwaas waxabida waxaa hoobtay oo buray maa kii sanacuu ay sanacuuhu ay sameeyeen wixii ay sameeyeen fiihaa adduunyada dhexdeeda ay kusoo sameeyeen ee camal aakhiro ah maanto aakhiro la joogo waa ka buray wa baatilun mid baabaa baaba-ayo waay maa wixii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameynayeen ay wamaa kaanuu yacmaluuna wamaa kaanuu yacmaluunahu baailun waxay soo sameynayeen waa eber waa mid baail oo baaba-ayo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi walih wasaxbi